hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa waxay deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose u dirtay dooni siddeed sheexno macaawino gargaar ah kuwaas oo ka ambabaxay deegaanka xeebeedka jasiira doomahan oo ku xidhan doona xeebta magaalada marka ee caasimadda gobolkaasi waxaana intaasi kadib lagu daabuli doonaa gaadiid si deegaankaasi loo gaarsiiyo waxaana gargaarkan uu ka kooban yahay qeybaha kala duwan ee raashinka gudoomiyaha deegaanka janaale cabdiraxmaan alcadaala oo hay-adda maareynta masiibooyinka ku wareejisay gargaarkan ayaa waxauu ka hadlay sida uu wax uga qaban baahiyaha biniaadanimo ee ka jirta deegaanka deegaanka janaale maanta waxaa lagu wareejiyey kun iyo shan boqol oo qoys oo kamidi ah runtii maanta waxaan raraynaa toddoba doomaan raraynaa waa kumaadsan yihiin tiimkii sodma iyo inalan iyo guddoomiye maxamuud macalin dhammaan aada umahadsan tihiin sida shacabka reer janaale a u garab taagan tihiin waa idinkaga mahad celinayaa waa markii labaad ay sodma iyo tiimkii wasaaradda maareynta masooyinka koonfur galbeed ay soo gaarsiinayaan deeqdii ka imaatay wadamada caalamiga oo saaxiibada aan nahay runtii aadaan idinkaga mahad celinaya runtii ma la soo koobi karo saare cali oo ka mid ah wakiilada hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa waxay u mahad celisay dowladaha gargaarka soo gaarsiiyey dalkeena soomaaliya raxiim waxaan joognaa jasiira oo ah deegaan xeebeedka jasiira waxa aan ka diraynaa toddoba doomood oo qaadaya kun iyo shan boqol oo qamadi ah oo ku sii jeeda degmada deegaanka janaale hay-adda maareynta masiibooyinku waxa ay ugu tala gashay raashinkaas macaawinada ay nooga yimid dowladda ruushka in ay uga faa'iidayso bisha barakaysan ee rabadaan dadka deegaanka janaale iyo nawaaxigeeda degan ma aha markii koowaad ee deegaanka janaale ay hay-adda maareynta masiibooyinku ay u dirto gargaar noocan oo kalea waa markii labaad oo ay u dirayso mar kastana hay-adda maareynta masiibooyinku waxa ay la garab taagan tahay deegaanada iyo dhammaan meelaha ay dadka tabaalaysan ay ku nool yihiin in ay gaarsiiso macaawino wixii karaankeeda ay hayso